warar ku salaysan xaqiiqada kala soco star f m codka gobolka waqooyi bari
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal subax wanaagsan kulanti wacan qodobada subaxnimo idaacadda star f m waxaa ka mid ah maanta ama berri oo midkooda lagu dhawaaqi doono imtixaanka k c p da ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalka soomaaliya oo la kulmay ra-iisul wasaaraha dalka qatar wadahadallada ruushka iyo yukrain usbuucan dib u bilaabanaya intaasina waa qaar ka mid a qodobada warka ugu doorka roon waa subaxnimo isniin ah taarikhduna ay ku beegan tahay sideed iyo labaatanka bisha saddexaad ee labada kun laba iyo labaatanka haatanna ku soo dhowaada qodobadaasi iyo kuwa kale oo dhammaystiran
tabinta warka iyo cabdulaahi axmed cabdulaahi codka taajirka
mar kale subax wanaagsan ee dhegaystayaal natiijada imtixaanka shahdiga ee fasalka siddeedaad ee dugsiga hoose k c p da ayaa la shaacin doonaa maanta oo sniin ah ama berri oo talaado ah midkooda sida ay sheegeen wasaaradda waxbarashada ee dalka sida uu sheegay wasiirka wasaaradda waxbarashada ee dalka profesor george magoha sii deynta natiijada imtixaanka k c p da waxay ku xirnaan doontaa talada madaxweynaha dalka uhuru kenyatta waxa uuna intaasi ku daray wasiirka tacliinta in mar hore la soo gebagabeeyey saxidda waraaqada ay ardayda uga jawaabeen su'aalaha imtixaankan oo ah sanad dugsiyeedkii sannadkii tegay labada kun kow iyo labaatankii ayay ardaydu u fadhiisteen intii u dhexaysay toddobada ilaa sagaalkii bishan maarso waxaana samaysay imtixaanka arday dhan hal dhibic laba milyan oo ku sugnaa siddeed iyo labaatan kun laba boqol afartan iyo siddeed xarumood guud ahaan ee kenya waxaa imtixaankani kormeerayey laba boqol afartan iyo laba kun afar boqol iyo lix ah macallimiin uu u xil saaray guddiga adeega macallimiinta e t s c ardayda imtixaanka ku guulaysata ayaa lagu wadaa inay bisha shanaad ee sannadkan ku biiraan fasalka koowaad ee dugsiyada sare wasiirka wasaaradda beeraha ee dalka peter munya ayaa beeraleyda u soo jeediyey inay taageeraan dib u habeynta lagu sameynaya qeybta caleynta shaha ee dalka munya ayaa sheegay in dowladda ee horey balaayiin shilin ugu shubtay wakaaladda horumarinta shaha ee kenya si loogu dhiirageliyo beerista caleynta waxa uu ka hadlayey xilli u si rasmi ah loo furayay warshadda shaha indharaagu ee koonfurta gatundu halkaas oo shaaca kaga qaaday in beeraleyda ay heli doonaan gunnooyinkooda buuxo ka hor dhammaadka bisha luuliya ee sannadka labada kun labaiyo labaatanka beeraleyda ayaa loogu baaqay inay ku kalsoonaadaan geedi socodkan oo ay dowladda ku taageeraan dadaalkooda dib u haweynta loogu sameynaya qeybta shaha muunya ayaa sheegay inay jirto caddaymo ku filan sida ay oga go-an tahay dowladda in lagu abaalmariyo dadaalka beeraleyda gudoomiyaha hay-adda horumarinta shaha ee kenya david ijoho ayaa sheegay in beeraleyda la siin doono lacag si ay caleynta shaha u soo saaraan mister munya ayaa mar kale ugu baaqay siyaasiyiinta inay fududeeyaan horumarka shaha dowladda waxay u qoondaysaa hal dhibic laba bilyan oo shilin inay ku bixiso gunnooyinka la siinaya beeraleyda soo saara shaha si kastaba ha ahaatee wasiir munya ayaa sheegay in dhoofinta caleynta shaha ay saameyn ku yeelatay dagaalka ka socda waddanka yukrain taasoo curyaamisa helitaanka suuqiyada ee beeraleyda u dhoofinayaan caleynta lagu talagalay shaha waxaa maanta oo sniin ah lagu wadaa in guud ahaanee waddanka laga bilaabo diiwaangelinta hor leh oo loo sameynayo wadayaasha mootooyinka barnaamijkan ayaa laga fulin doonaa xarumaha laga bixiyo adeegyada asaasiga ee dowladda ee loo yaqaano huduma centers diiwaangelinta oo bilaabanaysa sagaalka subaxnimo ee saaka ayaa socon doonta ilaa afariyo labaatanka bisha lixaad ee sannadkan maamulka qaran ee gaadiidka iyo badqabka dhinaca waddooyinka n t s a ayaa bartiisa rasmiga ee twitter-ka ku shaaciyey in si wadaha dhugdhuglayda isku diiwaangeliyo laga doonayo inuu sito aqoonsigiisa ama kibaandhaha qaran nuqulka warqadda canshuur bixinta ee maamulka k r a iyo namber telefon oo diiwaangashan kaasoo shaqaynaya madaxweynaha dalka uhuru kenyatta ayaa horey amar ugu bixiyey in la diiwaangeliyo wadayaasha mootooyinka si uu axdan dib u habeen loogu sameeyo sideeddii bishan ayay ahayd markii hogaamiyaha dalku u amray howlgal ballaaran oo ka dhan ah wadayaasha mootooyinka kadib markii qaar ka mid ah haweenay ku dhibaateeyeen waddada wangari madaayi ee magaalada tani nairobi howlgalkaasi oo maalmo kooban socda ayay ugu dambeyn waaxda qaran ee adeega booliiska meesha ka saartay si culeyska ah looga dulqaado qoysaska ku tiirsan dakhliga ka soo galo gaadiidkan dowladda ayaa sheegtay in diiwaangelinta looga gol leeyahay in lagu aqoonsado ganacsatada rasmiga ee gaadiidkan ku shaqaysta si meesha looga saaro shakhsiyaadka ka midka ee geysta faldambiyeedyada oo ay ka mid yihiin dhaca iyo tacaddiga jinsiyadeed
wararka gudaha soomaaliya iyo waxyaabihii ugu dambeeyey ee ka dhaca caalamka ka dhegayso star f m
haatanna dhanka soomaaliya wasiirka awqaafta iyo arrimaha diinta xukuumadda federaalka soomaaliya sheekh cumar cali rooble ayaa sheegay in wasaaraddu midaynayso madaarista diiniga ah iyadoo la adeegsanayo manhajka waxbarashada nabadda ee diiniga ah manaahijta mugga weyn ee macnaha ummaddan u leh waxaa ka mid ah markaan wasaaradda ay mido waxaan idhi sharcigii xajka lagu maamuli lahaa maadaama xilli xaj la jooga bal hal ay tusiyo maba haynaa la yidhi adiga kaama sukeen shaqaalaha iyo howlwadeennada iyo waxgaradka iyo la taliyaalka wasaaraddu dhabarka ayay u xirteen arrintaas aniguna waan ku hogaamiyey muddo yare kooban sharci qiimo badanaa soo baxay golaha wasaaradda ayaan geennay oon ka ansixinay aad iyo aadaan uga mahadcelinayna sharcigaas wasaaradda una dhexyaala waxaan ku xijinay siyaasaddii cumrada lagu jaangoynaya jaantaar rogan ilaa waxa ma soconayaan daalika fadlullaahi ayadana golaha wasaaradda ayaan marsiinay saddex sharci oo mid ka miduhu usbuucan dhexdiisa inuu noo ansaxo kalfadhiga ugu horreeyaan rajaynaynana hadeer ayayna leeyahaan biidnillahi tacaala waxaa ka mid ah muqararka ummaddan waxqabadka u leh oo macnaha u leh oo hadda maanta aan u taagan waad arkaysaan waxaan ogeyn baahida loo qabo ka warqabka tacliintiisa tarbiyadiisa ardayga ubadka yar ee noo soo barbaaraya ee hooyadaya aabbuhu diijacayl dartiis ay dugsiga hore ka geynayaan maxaw ku bartaa maxaa lagu baraa qur-aanka kariimka ah soomaalidu waa jeceshahay umul qur-aana la yidhaahdaa maxaa ku hoos jira laftigiisa dugsiyadii magacay wadaagaan laakiin iskuna miisaan ma ahan iskuna magac ma noqonin iskuna hadaf ma noqonin midba hadaf geel cooga kore geel waa maqli jirino koora geelay noqdeen midba meel u socda inaan xakamayno waddada ay marayaan aan ogaano ardaygaas tarbiyadiisa ay hoos ka soo bilaabato waalidkiisa jacaylkiisa lagu tarbiyeeyo macallinkiisa jacaylkiisa lagu tarbiyeeyo mashaa'ikhda xubbigooda lagu tarbiyeeyo ixtiraamu ixtiraamu laakhariin dadka kale se ula mucaamalo lahaa iyo khuluqulxasankii iyo siiradii iyo waddadii nabigaynu soo maray diintaynuna geedi socodkii ay soo martay inuu wax ka fahamsan yahay waxaa la arkay boqoliyo toban afar canug xaafid ku ah nin qaangaara ama gabar qaangaarana ah haddana zuuliga say u gasho aan aqoonin qofkaas canugaas uusan aqoonin ducaau dukhuuli lkhalaa aan garanaynin ilaa iskama gala musqusha zuuliga markaad gelaydaa ducay leedahay u gelaay waa ka soo baxaydaa ducaadiga soo baxayda waad jiifanaysaa ducaad ku jiifanaysaa waad soo kacaysaa adkaaraad ku soo kacaydaa inaad cuntaad doonaysaa adkaaraad ku bilaabanaysaa gurigaagaad ka baxaysaa adkaaray leedahay masjidkaad gelaysaa adkaar iyo tarbiyo diintu u jidaysay manhajka oo mari lahaa lugti la arka masjidka layska geli maayo lug la geli lug lagu hormariyay labadaada lugood midaa iskale inaad ku hormarin masjidkaad ka soo baxaydaa lug baad leedahay inay uga soo baxdo musqusha markaad gelaydo lugay leedahay labada lugood midigaad ku geli maysid bidixaad ku hormarine midigaadna ku soo baxaysaad ardada ugu soo baxaysa ambiyadii suuqa ducada lagu geli lahaa gaarigaad raacaysaa ducadiisii waxaasoo dhan inay ka arradan yihiin ayaa noo soo bahay bedelkoodina dugsiyada qaarkood waxyaabahan ummaddan u danaynaynin afkaar wanaagsan aan ahayn keenaysaa canuga asigoo yar inuu isagu isdilo hooyadiis iyo aabbihiisna uu dilo sida baan u aragnay ayaa lagu barbaariyaa oo ka soo socda marbac qof walibana weel waayo canugu wixii lagu shugto ayuu dhalay isla wararka soomaaliya ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalka soomaaliya mahdi maxamed guuleed oo safar shaqo ku jooga magaalada dooxa ee dalka qatar ayaa kulan la yeeshay ra-iisul wasaare ahna wasiirka arrimaha gudaha ee dalkaasi mudane sheekh khaalid bin khaliifa bin cabdulcasiis al thaani labada dhinac ayaa waxay ka wada hadleen xoojinta xiriirka iyo iskaashiga labada wadan ee soomaaliya iyo qatar ra-iisul wasaare ku-xigeenka ayaa dowladda qatar iyo amiirka dalkaasi sheekh tamiim bin xamed al thaani uga mahad celiyey soo dhoweynta diiran ee loo fidiyey isaga iyo wafdigiisa isagoona hoosta ka xariiqay in kulamada noocan ah ay dardargelin u yihiin mashaariicda horumarineed ee labada dal kuwaasoo iska kaashanayaan isagoo dowladda qatar uga mahad celiyey mashaariicda horumarineed ay ka hirgelisay dalka soomaaliya dhankiisana ra-iisul wasaare ahna wasiirka arrimaha gudaha ee dalkaasi qatar sheekh khaalid bin khaliifa bin cabdulcasiis al thaani ayaa tilmaamay sida ay dalkiisa uga go-an tahay sii xoojinta xiriirka labada wadan dhanka caalamka wadahadallada ruushka iyo yukrain ayaa lagu wadaa inay dib u bilaabaan bartamaha asbuucan wadahadalka nabadeed ee u dhexeeya labadaasi dal ee dagaalku ka dhexeeyo ayaa lagu qaban doonaa waddanka turkiga dhinaca kale ciidamada ruushka ayaa ka baxay magaalada slavoch ee dalka yukrain halkaasoo ay ku nool yihiin shaqaalaha warshada nugliyeerka kadib markii ay dhammeeyeen howshooda sahmiinta sida uu sheegay duqa magaaladaasi dhanka ciyaarahana xulka qaranka ee kanada ayaa iska diiwaangeliyey ama isku diiwaangeliyey koobka adduunka ee ka dhici doona dalka qatar kadib markii uu xalayto kaga badiyay afar gool iyo eber xulka qaranka ee jamaika xulka kanada ayaa in ka badan soddon iyo lix sano kadiba waxa uu ka qayb geli doonaa tartanka ee koobka adduunka ee sanadkan iyadoona kaalinta koowaad uu ku soo baxay kanada siddeed iyo labaatan dhibcood ah ayuuna haysta dhinaca kalena xulka qaranka iswatini ayaa garaacday xulka qaranka ee soomaaliya kulan ka dhacay garoonka embombela stadium kana tirsanaa lugta labaad ee sarabreebka hordhaca ah ee koobka afrika ee sanadka labada kun saddex iyo labaatanka laba gool iyo hal ayaa looga adkaaday xulka qaranka ee soomaaliya waxaana sidaasi kusoo dhammaatay ciyaartu xulka iswatini iska xaadiriyey wareegga labaad ee sarabreebka koobka afrika sanadka dambe xilli rajadii soomaaliya halkaasi kusoo idlaatay